bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiinfa ilaa kulantufaa ila dhugunsidayaal meel walbo isin roogtaan is walbo isiniin dhegaytaanba ha ka dhowaada barnaamijka kulunka warsan oo wakhtiyadan oo kalen ku barataan idaacadda warsan ee beledkan baydhaba markii la kuraaba hamiinka jimaadaha sabtada hooydaasa hamiinamo ehedaaw isniiniyaa hooyda ay tataaridin yaa kabaaganti litobila saddexaad ee maarta sannadda labada kun iyo tobin toddobada qodobada kulunka warsan dhugunsidayaal hamiinimada uuna siin haynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay usar waliba ku mid eh madawiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan oo sheegay idan waa muddooyinkiin dambayti safar shaegaka ka mugnaayay dalalka waa dalka turkiga iyo weliba magaalada caasimadda ee muqdisho weliba usageega reedhanka nagda magaalada baydhabo oo xarun kumeelderan ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya bulshada dhiibooj ee shalduwun ee xaafado magaalada baydhabo ayaa ku qiibgali hadhawaayowka shariif xasan sheekhaada madiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markii usahadeeri magaalada baydhabo waana diyaaraddii usubaddii garoonka diyaarado ee shaatigaduud iyo hadeertii weliba uuse la hadlay wariyaalka waan ku warbii safarkii uuse ka deri dalka turkiga barnaamijka kulunku warsan ee dhugunsidayaal ka dheega doontaan madawiinaga oo faahfaayo safarka kiijey qodobada saas oo kale hamiinimadan kulunku warsan uuna siin haynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh wafduusu hoggaamiyay taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadda dalka soomaaliya jenaraal maxamed aadan jimcaale koofi weliba usigeeka hadeeray magaalada baydhabo ee gobolka baay ujeedka safarka kiijayna weliba laka sheegay in usankuur galow xafiiska laanta socdaalka iyo jinsiyadda ee koonfur galbeed soomaaliya siday usan sheegayow iyo weliba sidii langmiday lahay dhammaan xafiisyada gobollada dalka soomaaliya maxamed aadan jimcaale koofi taliyaha laanta dareerowka iyo jinsiyadda soomaaliya oo markii uusa magaalada baydhabo hadeeri ku hadali dareenka kiijey iyo weliba kooyowka kiijey dee kulunku warsan dhugun sidaal ka dheega doontaan qodobada saas oo kale hamiinimadan kulunku warsan uuna siinkahayna isina dheega doontaan haddii ilaahay usare weliba ku mid ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre markii inku horeyti tangiintii lamaga dhowi waana xildhibaanadii oo ansixiyeen weliba uuse la kulmay maamulka gobolka banaadir oo usa hoggaamiyow sheekh yuusuf jimcaale iyo weliba aana ku tirsan hanraabta baarlamaanka federaalka soomaaliya ku tirsan kulunka kaas weliba uusa ujeeddadiis haytay ra-iisul wasaaraha sidii uusan kula hadala lahay maamulka gobolka banaadir iyo haweenka soomaaliyeed sidii iyo ungargaarin lahaayeen walaalo joodhiban ee xilligan abaarta ka haysata gudo dalka soomaaliya guddoomiyaga gobolka banaadir oo kulunku ku hadal iyo kulunku warsan dhugun sidaal ka dheega doontaan qodobada saas oo kale hamiinimadan kulunku warsan uuna siinkaaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay usar waliba ku mid ee guddoomiyaha dabdamiska gobolka banaadir weliba uuse isku casilay xilkii isu kuhaayi gobolka banaadir ujeeddada usan is casilimay ee barnaamijka kulunku warsan iyo dhugun sidaal hasiin ku gudbii doonna saas oo kale war haddaha dhiina weliba usa sheegahaye in kooxo markaas hubaysan bisoolada wadada iyo lankatoogidan degmada xamarjijab ee gobolka banaadir barnaamijka kulunku wartaya dhugun sidaal ka dheega doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayoo ka jiran walihaniisiyada kulunka intayn ku gudi jarnayaasin gudbii doonna barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmaryaha saari cabdulaahi nuur aadan isina dareeris yahay maxamed b k iyo farsameeyaha ee markale iyo kulanka warsan yahay dhugunsadayaal mar kale iyo barnaamijka kulunku warsan iyo hawadasen kulanaa barnaamijka kulunku warsan ee gudagalay qodobkan ku horeeya ee hamiinimadan barnaamijkuna ka fiiraan weliba uusa nagadaya weliba geeka magaalada baydhabo oo xarun kumeeldeeran ah koonfur galbeed soomaaliya reedhan ka nagaday madawiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan welina garoonka diyaaradegeenka ee shaatigaduud ha ka dhowaayay xildhibaano wasiiro saraakiil ciidan iyo weliba qiibo shalduwan ee bulshada reer baydhabo hadhawaayo kureed weliba markaas anku horayntii hadal kooban meelo ku jeediyey guddoomiyaga maamulka gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo kursimiga madawiinaga koonfur galbeed soomaaliya ee madawiinaga intii usamaqonahay xilka sii hay wasiir maxamed xasan fiqi iyo weliba madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo kadambeyntii uusuna sheegay safarka kiija iyo weliba walyaaboogi u sahangabsoome بسم الله الرحمن الرحيم آه، مدحوينه هكدواو بدوا هكدواو سفركي قبنايتي ولا سوامي deegaanka dabcan walaag warbixin ah xafiiska lagsal qaade seeda maasanta holbadana dadantaalla waana kasoo jeerin adan nilu dhinkoyta waxa ka dhawaaw deegaanka ka dhaw marlabaadi saddexaadba tan way ka dhawaayay cusbaan madaxweynaha بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينه golaha gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka golaha wasiirada dhammaan xildhibaanada warfiyenada ee haweenkii sharafta leh ee madaxweynaha garoonka kusoo dhoweeyey marti sharafta kale madaxweyne marka ugu horreysa waxaan kugu salaamaynaa salaad salaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu salaan kadib wixii warbixina waxaan ku kala qaadan doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo xafiiska laakiin waxaan rabnaa oo keliya inaan kuu muujinno niyadda iyo qalbiga maamulka koonfur galbeed shacabkiisa ay kuu hayaan inaad dareento unbaa horta garoonka u imaannay wixii war ku saabsan oo ku saabsan amni ku saabsan ee, siyaasad ku saabsan dhibaatooyinka dalka ka jira oo hore aad u maqashay waxaan ku kala qaadan doonaa xafiiska madaxweyne gacmo furan kugu soo dhowaynaynaa anoo ku hadlaya magaca ee golihii wasiirada iyo ciidamadii iyo dadkii sida fiican iila shaqeeyey muddadii aad dalkaad ka maqnayd ku soo dhowo madaxweyne
بسم الله الحمد لله إلهي ما بسم الله إلهي ما نغان إلهي نبدنا سي إلهي ما هذا شكر له اسمها مدحوينها إيو قدومي كوينك برلمانك إيو قدوميها قبلك وزيرة دوانا دادوينها قيوة شيشنتو سراكيجة لما أنت وعمي صوم سن سلامة سلام تسلام كسيك سلامة السلام عليكم سلام كبات ما هذا إلهي شكر له إلهي ما نغان نبدي إلهي نزيادي runtii abaarta iyo jiilalkani ilaahay weynaha waayadaah inoo qaado abaar dhibaato badana lete iyo cudurba Ee, runtii ilaahay weli ku tuuganayna waddanku ilaahay nabadgoola roob ilaahayna sii Ee, culummada soomaaliya weli dhegaayna hasaaran inila roob doona marka dad kolay ballana roob doon ilaahay helan nagdoy niisame iyo roob doon inay ummadun ilaahay dhibaatadan ku qaado ilaahay roobna sii nicmada ilaahay le walka filan nagada koraan runtii weli kalanka baaqana caalamka ummadan soomaaliyeed oo dhibaataysan gaar ahaan gobolladan dhibaatada abaarta iyo kujaraan iyo biyilaanta iyo cudurka iyo ammaan la'aanta in la hangurmada ummaduntan ina siyaanay dhibaatada un kubadka in dadaal badan la siiya dadka soomaaliyeed qeybasha shal duun gaar ahaan dadka gobolladan u dhaladeenna wali inka baaqay inayoonay dadshoo ku warqabaan sidii dadku dhibaatooyinka inku baafadan runtii biyilaantiya dhibaato badanka hayta intuununa ogna biyo wasaqee la waraabohaay biyogi yaraadana dhibaato koyti biyogaasna ilaahay la sheena koro marka ilaahay weliba lana in ilaahay roobna siiya ummadan weli faraane inay dhammaanteen niisamo iyo dadaal badan la geliye sidii dhibaatadan lanku baafadin marka caalamkana welibaan ka baaqay in ummadan tanga gargaar degdega lahla deera si dhibaatadan lanku baa daawo iyo raashin iyo qalab kasta oo oon baahaynin sidii laakala deera Ee, runtii safarkan ka maqanayo dowlado badan aan aragi kolley dowladda turkiga gaar ahaan qaybtan qaabilsan qaybta oo kaalmada iyo dib u dhiskaba runtii hala kulmi balan waa in qaadan inay kooyi doonaan gobolladu dadaal badan miyay ku qaban doonaan marka dad badan oona aragi hay-ado badan weliba nin ballan qaadanaa inayonay walbadan ku qaban doono insha allah weli rajeeyanaha inay dhibaatooyinka jeer ilaahay qaado kore laakiin dadaal bani aadan ee dowladda dhexe iyo dowlado dariska ah iyo dhammaan caalamka iyo hay-adaha un iyo haan dawliga iyo haan dawligan haynaba walaanin ballan qaadanaa inay onay dadaal badan tigeysan doonaan dad badan oo aan dhalbi gobolladan wali ballan qaadanaa inay walaal wali karaanshoyo wal ku qabdi doonaan marka unun waliba badaane siniisame intuuna garboonta in isqabsana dhibaatadan siirunku baafadi unuuna adkaysiye iyo dadnimadii weeldhan marka eedadaasiin kamaha naga mahad ilaahay isku leh adhawaayowka iyadan kabaasantin ciidamada geesiyiinta oo dadaalka kuwa dowladiidka ah dadaalka badan aan galay inay dhulku nabadnagada oon ka horreeyaan walaalaheen amisom iyo dowladda etoobiya oo dariskaunaana dhammaantiyoona eedeedan kamaha naga wayna rajeeyey inay jidite furman dhibaato dhiyaasi abaar dhiyaasi laakiin abaartumay abaaro kale dhibaato kusii nagatay ummaddii habsi kor ku furmaa ka jiraan waa in jidite lan furaa amisom iyo dowladda soomaaliyeed ciidanka militariga booliiska diintayna furaan ummadooon diintaylan fur ummadu iska dareertay ma jira meeli walayaal meeli kale malan qaado karo marka mushkilad jirta taasu taasu in waliba codsadeehe dadka dhan inay garboos qabsadaan sidii diintay layn furfan iyadan umaasidin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
almuwera almuwera bakaarka alaabta cismeega almuwera
ibrow yow idumiinku wargaba idoonteeda sifaday alaab qismiha marag weydiisiday ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey ombay dhowa daydhabakiyaala anteew ijeegu habaabaanikijeen maay maytubeelu maalinayso oo magaajeeda qoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maalidaas walaagi alaabhaay adduunkii halintan maskasheenay adiina wali lahaynaa mara qalabka isminku doonaysa alabtayti bako eh
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nodhown sideetan dhegaystayaal qiibo hore ee barnaamijka kulunka warsan ayaa ku guda jirnaa qodobka kale ee barnaamijka una ka fiiriyaan weliba usanagadeeya magaalada baydhabo weliba geeka hadeerey taliyaha laanta dareerka iyo jinsiyadda dalka soomaaliya jenaraal maxamed aadan jimcaale koofi welina uusa ujeedka safarka kiijayla ka sheegay inuusa unkuur gala doona xaaladda xafiiska laanta inisdareerowka iyo amuuro jinsiyadda ee soomaaliya ee koonfur galbeed soomaaliya iyo ka leeyiin walina isla geeka usa booqiday xarunta iyo ka sheegayasa ee laanta inisdareerowka iyo jinsiyadda ee koonfur galbeed waana unkuur galaayay saas oo kalena sheegay in la mideeyi doono dhammaan xarumo laanti iyo ka howlgalaayaan ee gudood dalka soomaaliya ka yaala anka horeyntii weliba hadal meelala kujeedii use ku jeediyey agaasimaha xarunta laanta inisdareerowka iyo amuuro jinsiyadda ee soomaaliya ee koonfur galbeed soomaaliya cali maxamed cali cali dhuux welina saas oo kale hadalaayana guddoomiyaga maamulka gobolka baay iyo wasiir xasan xuseen maxamed xasan eeley kureedna weliba hadalo doone jenaraal maxamed aadan jimcaale koofi
maanta waxaa xafiiska baasaboorada qaybta jinsiyadda koonfur galbeed soomaaliya degmada baydhabo xarunta ku meelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa marti noogu ah agaasimaha guud dhammaantiin waxaa idinku soo dhaweynaynaa xafiiska hay-adda waxaa kaloo jooga wasiirka waxbarashada iyo qaybo kala duwan oo ka socdaan xafiiska hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee federaalka soomaaliya waxaan idinku soo dhaweynaynaa xafiiska baasaboorada oo aan uga shaqayno una khidmayno dadka shacbiga ku nool deegaanka koonfur galbeed soomaaliya mudan agaasim waxaan ku leenahay soo dhowow si balaaran u soo dhowow
xarunta unageeka furahayna mismayl rahay marlamaad xaaladii isiin aad dareema kortan wayba xaruntii jinsiyada socdaalka iyo baasboorada ummadda soomaaliya idinka adeegay adeega guud ahaan heer federaal maamul goboleed madii la fiiriye qaabka oo linka talageli adeega saytweb waa laku maamulay heer federaal laku maamule laakiin adeegya la sheeni lahadaadejiyey hoos la sheenaysa bulshada si fudud an helan marka bulshada wayba ka dhiirigeliyaan ahe adeegii oon baahayin iyo oo maraayaan nidaamyada linka talagali iyo oon ka xadgudubaan qawaaniinta dalka intaala dhiniga amniga iyo socodka dalka way ku codsadaan in iyo meel raay waafaqan nidaamka inyaala guud ahaan xaruntana way kasii shaqey doonta insha allah intii mayla raayay arintuyun xarun rasmi ah oo laku helo doono ayaa kasii shaqey doonta adeega saytana bulshada way ku codsadaan si nadiifa inay hanwadiisida koraan taliya dhawaaw dhammaan dadka xafladda ha ku qayb galay etiimka la dareera agaasimaha marka hore salaamana wali kale salaamana bahda saxaafada oo saaxiibkay hangla jaraag iyo hangnil rogan biyoonadamna salaaman bacdu salaam eeda farxad ninka eta inigeke agaasimaha hadiir xaruntun usaxadaga ku jaro ciidan farxad geliyaasa ilaahay idin sheeyna walay rajeene umada walba dhabku ku baheena safudud baasboorada ka helaayana haddana inay nagato walalla walay baahidii oo ixtii ku baahatirta inay nagato ku rajeeyaan una haddii ana maamulka ama dowladda koonfur galbeed ciida nin farxad geliyaasa dowladda federaalka inay shaqooyinkii yeelahaayti xamar shireediye aan ka koobanaane ee deegaanada dhooyeesa deersida ciidan nin farxad geliyaasa waana hadhowaayaan furitaanka xaruntana walinin ataa xarunta dhexe geeka la furi arrin muhiim ee shacabku hoyo umbaha fadeen xaj iyo hoo kala dana kale iyo umbaha fadeenba inay safadood iyo baasboorka helaan iyo oo la maraw sharciyadda magaas dalka intaal oo dastuurka federaalka soomaaliya isu qoraw oo yahay xukumaas dowladda federaalka laakiin lahkabaahiyo deegaano walba inay umadaliin fududaay wal alla waliya baahadiye se dadkan ka dhigtoone xamar intiyo umbahan diyaara inka kornee qarash badan ingalnee hotel inbarine inta marta ka atiyo onis eran iyo ka helaan dalsho walinka mahadnagaane ragida arrimahoodaas ku shaqeey agaasimaha wadaaykan ee koofi oo inkoreeyo usuuna markii inkoreyta an araga lanshaqadun agaasimo ku ah oo habooqada deegaanada lankin inkoreyta un aragnayo yaana maynin eta farxad gelin lamaada nin eta walilana koofi hadhowaaw ilaahay idin sheeyi sakale laab ekin la shaqeeyo doonna hobun ana maamulka haddee maamulka sidiisbu wali ka hirinyaa dowladda federaalka haddiiba dowladda federaalka iyo sankoytoni la shaqeyta unu diyaar baan ananaya shaqadowna sii lama laabna yaa lay sugaanay eedayeedaan aan mahadsantiin insha allah waxaa maanta farxad noo ah dhammaanteen markaan nahay shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda inaan halkan ka furno maanta xarunta laanta ee koonfur galbeed xafiiskan oo noqon doona haddii ala yidhaahdo xafiiska ay isugu imaan doonaan adeegyada socdaalka iyo qaybta jinsiyadda oo aan uga jeednaba wixbixinta baasaboorka iyo id kaarka oo siyaabo kala duwan markii hore u shaqayn jiray maantana ay noqonaysa xafiiskaani xafiiskii laga maamuli lahaa laga baahin lahaa laga xoojin lahaa waxaana dadaalka maanta halkan aan u joogno oo furitaanka xafiiskan aan rabnaa inaan kaga mahad celino madaxda maamul goboleedka koonfur galbeed oo iyagu dadaal ku bixiyey oo dhulkan hadda aan joogno iyagu dejiyey xafiisyada hay-adda noo ogolaaday inaan halkan ku shaqayno taladooda ku biiriyey gacanna qabtay shaqaalihii xilligii adkaa ay ku shaqo bilaabeen halkan laantu maanta waxay soo gaartay inay diyaar u tahay inay gudato waajibkeedii guud ahaanna adeegga ay gaarsiiso deegaanada maamul goboleedku hoostaga oo dhowaanna aan rajaynayno inaan tagno qaybaha xuduudaha ay ku wajahaan maamul goboleedka koonfur galbeed xafiiskan ayaa ahaan doona kan laga maamuli doono dhammaan adeegyada hay-addu ay ka bixiso koonfur galbeed hadday xuduudka tahay ee qaybta socdaalka iyo eerboorada iyo sidoo kaleeto bixinta baasboorka iyo idhikaarka waxaan rajaynayna marka xafiiskan inuu ku soo kordhiyo shaqo wanaag horu socod iyo wax badan oo hadda aan hab loo raacan lahayn oo sharciyadii lagu salayn doono haddii a la yidhaahdo
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل بخارك طلبك إسلالة إيه الفرقان
لو براكو نسبدي ريت بكارك والفرقان لي روا انت على فيل الشانيه لي رمي لنجي
باي باي قاري وكيك اقل فوق الوحيو والاساس الجيش فولماي مزوجك
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan aku gaadday agar forba aasee may agar shay dhan badse la infay ina bas anina mugo yarko kayna badis baqalaay meela je ani ha bilanin bilatay eelanin bogi boholanin bogoti way bishaaroysiri baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan yabroosinka hadhikiday bulshooy igmoogateen birlabi birdhede isku baabkoma ee bari mi isuguntuna iska baabkoma ee bakaarka qalabka dhismeed ee alfurqaankii liinbaahanayay qalab dhismeed liinka oonbahaaya bulshoy taas ogaada hobed islow baahidisa ka gada baraakiisar isbaalgiliida fadaasa berkada ado
waayahay dhegeystayaal barnaamijka kulanka warsanya la dareertaan qiibo hore barnaamijka kulanka warsanya ku gudi jirna qodobka kale ee barnaamijka waliba uusa nagadaya taliska taraafikada gobolka baay waliba uusa digmaayin digmaayin uusa anjeediyey gaadiidleyda ku howlgalaasa magaalada baydhabo aan uusa ankudigi in iyo taargalaan iyo kasii dareeraan magaalada baydhabo walina uusa faray in sidanka dhaqsiha badan iyo haska diiwaan geliyaan isla markaasa ammaanka galanbir elanka gabda taliyaha ciidanka taraafikada ee gobolka baay mayow sheekh mukhtaar mayow madagaduud oo idaacadda warsan arrimogaas walkuweydiidii waliba uusa erey
بسم الله الرحمن الرحيم horta marka hore salaa maha bawsmi khatas iyo salaa maha way badan inaanu ku hadal hadalada gaabano ku kooban oo ka saabsan dhaqan nabad gelyada ama abaabutay ka saabsan horta marka hore way ilaahay ku tuugay ilaahay way ku tuugay umatanaba maamleediyo inay ururtan iyo abaartan iyo olkin ilaahay ku ilaahay ku barya ilaahay ku tuugay ilaahay nooga ilaahay waa nihabal dadka kale wayan kooyay inaanu ku hadal si dhaqan oo ka gaaban qodobka koowaad way ku hadal faday waqti badan ku sheey baabuurta baabuurta oo ka noqday gobolka koonfur galbeed xoog oo aan lahayn kaarka iyo geesa aan lahayn oo magaalada ka shaqeeya waqti badan inay sheeg gaari gacan in yeeriya ana tareen in yeeriya way fadahaya baabuur leetan i kaarka aan lahayn ani baydhoo lagu bilaabo saacadan muddo gaaban ala see muddo maalmood ee fasaha qabaan tumankaas maalmood hoob limooda baabuur kaarka iyo geesa aan koonfur galbeed aan lahayn baydhoo kusoo dhaqabaa oo bilaayo mar badan yakanan agden dogan oo ishanan agden oo xiliga ma kadaliyo gadaal reedan ku kunagateen arrintan wayanku kudhaqnaysa lankaada badan gulilo lambayeelere dadka bay kasakasamaaskeesa kurusudanka omaysu dadku haxaamtada odhama dadka basii waleentona mahaasida xagsi ahaatee dadka dhanba wayan kusugaani ilaa waqtigaas ama tabaabalaysaano wala qobsadaanaan kusugaani dadki ahantee way kaweelbeen walwalbadaas dhajinay isku saaranayn nakaada taasi awidii unuuna daduli haalada weynin nakaatay wadanka ama una iyo amni dariiqu jirta taas awgeed baabuur taarge iyo deysan haysan taarge koonfur galbeed iyo deysan haysan arinka baydhoo ka shaqayn ama guunaga maan ka shaqayn go-aanka sanareeguhayo waa in sheegahaya dadweynaha oo ka nool gobolka faysaloo ini baabuur taarge iyo deysan allaha lakubilaawo geesa oo taarada sooladata bilisa taana la kajara lakubilaawo saada ka dareerako dhamaana ka shaqayaan waraana madaan sheegin faa'iidaadana kodan sakastan sheegin dibtalashmalasyaana madan ilaahay oo bakanada unagu kaaladaan ilaahayna ka adlaano dadka wadankana ka adlaano amniga ka adlaano maduun wal qudsoon insha allahu taala oo bilaahi min gudiyo taliya maalin maalinta kusii dambeeytay magaalada baydhabo markaynan fiiri baaburo horlaya galahayaan oo cusub anbadan hadeen baaburta bajaajleyda eh maalinna baaburta wiyaalin dibaangeliyey mase maantiyo bahalmaryaas dibaangeliyahayaan qaarkan haysan ee taarkada horta baaburta bajaaja lera baaburta bajaaja nafsi oo galaasidinoo inshalbahan ee epl inshalgori aanona si haasii dolaasmaytanima kuhadayahoban lamagorbeana gulaba ilaakan wiidiya kumagayin baabure aan ee aan oo bajaajadao wastaase kuleytaasanaanagaba aan wiidiya mudana sheega dhowr jeeraan sheega dhowr jeeraan sheega waana muddo kasta akiidihayn haddii oo on weelna waa sheego haddii oo on weelna oo angoosan taarki ideeta angoosan oo batuma maalmood shan maalmood wasaaradda gaadiidka ama xafiis taraafigaasu daliwan geli waayaan hadda walaay kulmaan qofnimo eedaya taliya marlamad nin shacbi baaburta bajaajka hoomeyta argadiska dhammaantiyo way ku faday mase markii lakulaaba bajaajka ma inta kale way ku fadee waqti bajaaja buugda goone wadhata insha allahu taala midana kuwaimataulfeedaanka noosaray ama wasaaradda gaadiidka haato ama wasaaradda amniga haato ama nabadgelyada haato muduun isweydiiyo hata bajaaja way haysatee buugda oo laxaashada haysata waqtiga wal deeri doona ولكن يجب أن يكون هناك أي وما بني غلنا مسؤولا غادر ويكون هناك أي وقت وسيلة يوم تالي لهم نفس يوم ليس نقول والله بعض غير ما بعض أقوم ليس مغادر فهذا اللي شل فيه أم بجاج مجا أنا كذا بجاج أي بي جالس تقولي وكلا سنة سيدة هذا تقولي كيف مركورة بني آدم يسوع بني بيالي تنا ويا سجاد يسار سجاد حتى نقول كلا شيء تنا تقولي بجاج بعد سيدة هذا oo jiila raawka furanka waxaa ii barajami lama maalmooda musan gobolka lama maalmood hor loo fiish faraafisa karaya waayaan ana muqoro hataba waan sheegata anigii aad hadiisnatiin bahalaha buufisa siif jiinka buufisa bahii barajami jira hadda kananaga in sheega hase haagreeya fiisha taraafas ma eta sababta keliya bajaajada jiida ka goran lan iclaami haan a b may lan iclaami waayo may dhaan a b lan ilaamo haaro ee maalin soo sheegaya haaro jiya sheegaya maalin soo sheegaya marka hore bajaaj haankiida waa inuu heli lamalaan oo oryaanaya danyaaka dareerasa ya marka hore walaan suubini umasiinaha obogay sidhaad ya mudaniga jiisaaya yanagasi iskateshinaka saahsaawide way kulukulanay eedi eedi fadaayin kulukulanay mudo way ku gocaansanay mudo saasata xababaabur oo jiirka qoran oo la jiisay wilo mal argaw dabade labaasan jiraale lafuu dambili araane baakusibudahay saasaawidiy way ku anaysaday ilaahay walaalihii yawm ilo dhaafare inuu walqan oo jiila raab ban jira go'aansani hadda gudoomiyaha bajaajayda walaadan amnagada walaadan marka go'aansani walaasdan ma jiraan oo balle insha allahu taala wala kureeba markii la kuraabiba bajaajleyda baabuurta kale waweynka ee ahaan otomaatiga markii lan fiiri taliya iyaal yaryar yasku wadadan taas maysiin ku qorshaysan baabur liisan leh baabur iyo wala liisan kalte baabur liisan leh baabur liisan leh lan labaatan feer maa guudu kore maanagala ma maanagala mido baabuurta waan sheegane oo bay halis duugan geliyeen ahorte bajaaja taasoodia waa buqubay bajaajan jiide aan jiide oo halis duugan geliyeen sadigoo la qaseeday bajaajo bajaaja kale baabuurta uguyin kale baabuurkan iska duugan geliyeen ama fiisha taraafkan isku geliyeen ama wasaaradda gaadiidkan isku duugan aan isku duugan geliyeen walaa ila kula maasaba qof macaashada magaalada boofarkaas ee magaalada baydoo magaalada boofarkaas kulig way taraafa ku ardayda jooga walaay nabadgelyo walan dhammaan qofku ma fadahay lamiigi lamiga lamigiina hadi lamishiiba hado ee koofurda way adam guddiga nabadgelyo sida soo baabur lanteedinta lahaysan ama baabur taarganaay la nabadgelyo soo kore meel ku qoy meel jeeda ma yogtaa taagu inoo sheeg
daynab how inta kuqoytimay daarudawa hosbitaalnimay daayiradiin intanjeed daarudawa hosbitaal usumay daarudawa hosbitaal leyli leemay foola isbitaal daawo yaaluwamay way diin diriko diinlay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisidey cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljar waa ilow ka daramowkana alla iskulee da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo bushu walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daawaye ankudayma doronaateen daarudawa
waayahay dhugansadayaal qiibo dhexe ee barnaamijka kulanku warsan iyo hasidirna idaacadda warsan iyan oo dhegansadaay tan qodobka kale ee barnaamijka weliba uusa nagadaya guddoomiyaga maamulka gobolka banaadir iyo weliba hanraab ku tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya weliba ay ogeeka kulan la qaadeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre waana ku wada hadleen sidii langur waa lanku gurmada lahay ama lanka gargaari lahay shicibka soomaaliyeed ee qeybo ku mid ah gobollada dalka soomaaliya xilligan abaarta ka haysata guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf sheekh jimcaale oo meelo ku hadalay weliba is eray ra-iisul wasaare baarlamaan ma maqna maxaa yeelay baarlamaanadii isteedyada soomaaliya oo dhanaa fadhiyo waxaa guul ah ra-iisul wasaaraha kulankii ugu horreeyey markii laga reebo xaflado lagu taageerayay adduunka daafihiisa iyo gobollada ee magaalada muqdisho ka dhacdaba inuu garwaaqsado inay mudan tahay in lala tashado haweenka soomaaliyeed nuxurkooda in lala tashado inay lagama maarmaanta u garwaaqsaday waana hor fadhiyaa maanta waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa abaabulka ay sameeyeen lul maxamed sheekh ismaan iyo bakiin maaxi iyo jawaahir baarqab iyagana oo suuro geliyey inaan gogoshaan aniga dhigo taasna waxay keentay saan ugu dhega nugulaha gabdhaha way iga duwan yihiin dadka kale runtii mar allaya markii baarlamaanka gabdhaha soomaaliyeed ay soo baxeen xafladda ugu horraysa anaa u qabta waxay ku tusaysaa sida aan dareenkaan idiinla wadaagayo iyo waxa aad qabateen waxaa aada iyo aada u mudan in loo mahad celsho caasho shaacuur iyo shariif caddow maamadaabo sheekh maxamuud iyo marwada guddoomiyaha aqalka sare oo iyaduna na dhex fadhida maanta oo sharaf iyo guul noo ah intaa kadib ma rabo inaan hadal ku dheeraado ra-iisul wasaariyaha noo joogo howl badanna waadna sugaysaa laakiin waxaan leenahay dalkayna quruxdiisu waa quruxda wejigaaga ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare haddii aad albaabka intaadan ka bixin muraayadaad isku fiirisaa bal sida wejigaaga aad dhowrtaa si aadan adoo wejigaagu wax leeyihin aadan bannaanka ugu bixin saan rajaynaayo qof kastoo annaga dhagamadna waa sidaa gabdhahana dee boorsooyinkayba muraayadaha ku wataanba sidaas darteed waxaan rabnaa inaan ka fikirno waddankayna inaan u qurxinno sida aan wejigaynu uga fikirayno haddii ilaah idhaahdo waxaan rabaa halku dhig oon sanadkan samaynay oon ka fikirnay inaan soo gudbiyo wuxuu yahay saaxib mas-uuliyaddaada hoos u fiiri saaxib mas-uuliyaddaada hoos u fiiri mas-uuliyaddu marka xildhibaankay saaran tahay wasiirkay saaran tahay ra-iisul wasaareay saaran tahay ruux kastoo bini aadam ah ee baa caqli ilaahay siiyey mas-uuliyadaas saaran mas-uuliyaddaas marka inaan hoos u fiiri inaan nagala wada rabaa waxaan idiin sheegaa ra-iisul wasaaraha waxaa la yidhahdaa cirka marka uu birqaayo marna waa roobaya ha sowdahaa markaasaa lagu diirsadaa marna geed caasho dheer caasho carab dheer la yidhaahdo aa inta cirka isku candaabto ay la leexataa roobkii oo dhan soo saas ma ah hadda waxaan rajaynaynaa xasan cali khayrawaa cod birloo dhalow naga doon haddii la yidhaahdo waxaa kuugu daliila wuxuu yidhi baarkan hilibkan ka dhergi raba toorkan ka aqaanaa u yidhi marka soo waxaan ka gartay saakay asoo cid og la wadaaga aysan jirin cid ogna aysan ka warraysana aysan jirin ayuu wuxuu bilaaba kormeer wixii hadda jawaararkan ka sheegayso wasaarada tagay lahayd cid u tilmaamay saaka waxaa laga sheegay dekedda soo joogaa laysoo sheegay dekedda muqdisho soo joogaa saaka laysoo sheegay baqaare uu leeyahay alla furo w b raashin meeshuu ku jiro uu tegay dadkayna qaajay u dhimanayaan dekeddana raashinaa noogu jiro waxaa suuragala marka uu dhaco in inta la bixi lahaa dadkaa la siiyo ma qaada karno hadda kadib hay-adana sugi mayno annagaa isku filan waxaan idiin sheegayaa hay-adaha qaarkood ani gobolka banaadir ee mas-uulka ah raashinkay karshaan wallaahi dad lama siiyo xoolaha la siiyaa bada xooliya hadda diiday suuragalmiya marka inay dadkayna badbaadiyaan caqli maaha gacantayna haddaan annaga aan fidinoon jeebkayna aan ku rogmano qolqollada ayuutooyinka intaan isu geyno dadkayna waa samatabici karnaa laakiin haddaan ka fikirno dee xaalagaa dhaxlaayo tobankoo kun oo doolar iyo kunkoo doolar meekurida qolqollo wax ku kala ridno weligan ulu socmayno waan ogsoontiina naalkudhigayga wuxuu ahay karfanjeeb ma lah karfanjeeb ma lah waa dhimee karfanta yaa wax kurita hore lagu qaadoo la arka waa laga tegaa markaas sidaa aan wada ogsoonnahay abaar baasanaa jirto shalay laba cunug ayaa u dhimatay gaajo deegaanka la yidhahda garas baalley annaga gobolka banaadir asbuuc gudihiis waxaan aruurinay ooaan rabaa halkaa inaan kugu soo gudbiyo waxaan aruurinay bariis afar boqol iyo afartan iyo afar lool oo bariis ah waxaan aruurinay laba boqol iyo labaatan iyo saddex loor oo bur ah waxaan aruurna boqol iyo toddoba kaartoon oo baasta ah laba boqol iyo siddeetan litar oo saliid ah afartan iyo shan loor oo sokor ah boqol lixdan iyo laba jawaan oo maacuun ah siddeetan iyo afar kaartoon oo dhar ah labaatan iyo siddeed jawaan iyo iyo adigu calaa kulli xaal intaasaan aruurinay asbuuc gudihiis waxaan isku darno dawladda hoose gurnadeeda markay qaadanaysaan aan ruux kasta mushaarkiisa wax ka gooyo lacag aan ka goynay konton iyo afar kuna hadda akoon ugu jirto ayaa laga aruuriyey isla shalay waxaan amarnay in laga gaadhsiiyo dadka ee la qaybiyo maanta gobolka banaadir wax kale kuma mashquulsanayn raashinkaasaa la qaybinaayey iyo lacagaasaa la qaybinaayey waxaan rabaa haddii ilaa yidhaahdo annagoo waxaas aan hayna aan qaybi doonno gabdhihii xildhibaanada ay halkaan jooga berito ciddina raaci laheed inay intay gacanta taagto idinkuna aad ku sharafowdiin annaguna aan idinla shaqayno aada iyo aadaad mahadsantihiin waxaan rabnaa waa guulay noo tahay haddaan tashanno horaan u dhaqaaqaynaa ra-iisul wasaaraha waa laga yaabaa inuu xoogaa yar isgelinaa is leeyahay goliya wasiirada soo dhisi doonto see la yeeli doonaa laakiin siddeetan iyo dhowrkan gabdhood hadday maanta halmar gacanta taagaan ra-isul wasaare xukuumaddaana waa guulaysan doontaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan kaloo kuu sheegaa aniga markaan imiday waxaan idhaahdaa jalbaa ma qaato laakiin gabdhaha lagu tirihay marka waxaan kaa rabaa in gabdhaha lagugu tiriyo haddii gabdhahan waa daacad dalkuna saacaddan sooma gaarin haddaysan ayagu jiri lahayn marka waxaan aad iyo aad u aaminsannahay haddii gabdhaha siday u dadaaleen unugay batuuri iyo juhdigii habeen iyo maalin ay soco jireene juhdigooda iyo dadaalkooda haddii la labalaabo waa la guulaysanaya haddii ilaa yidhaahdo laakiin ayaguna waxay helaan madaxweyne rabo inay gabdhahan wax helaan ayay la kulmaan waxaana ka soo baxay idinkaa ka soo baxdeen waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo in la isla jaan qaado oon dalkayna badbaadino
ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب قل اجل دار العلوم داها بيدوها هوي حسنو أبابو ما تكسي واك فصحوا ما جرم فصح مئة ويد مدي إيه كل يوم بويد مدي مسؤول ترنا عين أنا ليش يا ما تويا adeerow adeerow beendisu ariga shalay dugsi gooye geegi la gooye maalinkan dhirfanya باكو سي هاشتان الدنيا ها، سي هاشتان saaxiibow doogun silay maaha ana maykiin haaye kuleeji nadiif e unogi fiikoone kii damiin e walbaradu ay dareero kada dareera u dhijeeya akiyaarlaynagada ulmalaynagada wakiin haaye kuleejada daarul ulum dhaaha baydhawal era unogun jeey hoo ada nadiifkiingnagad fadaasiyo jey dhongnu koodeg fadaas meedhijey بس بس فايدة أجي جيت من الراس دو فايدة أنتيس أنا ما يديني إيه رسول كان ما يدار داريا ديغان فايدة أنتيس بدويا كل هذا دور سنة دار العلوم طه بيلو dadaaliya dambardhameey dadnaman walbarasho waa aluun doorshana diintan islaamku horta dadow taas ogaada كولادي دار علوم لا هبايدوا كولادي درافان هاينا دل علمي يروغو والبرسول أولاده إلن كدلالا أولوغي دوكولا يروغو دين إماجي داتيو والكبرد دكتور لي هركونا بلايو دورسنا هاتي قالوا كورو كولادي دار العلوم لا هبايدوا دبينو المولاتين walbadoo aysiinkamada daalinahena kolleejka daarul culuum dhaaha baydhowa owlaada qur-aanka kariimka way ka xifdiisiye way ka tarbiyeeye
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo inoo dhugunsidaatan dhegaystayaal dhinaga kale kulanka geedka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre uselaqaadi maamulka gobolka banaadir ee uu hogaamiyo guddoomiyaha gobolkaas iyo weliba aana ku tirsan hanraabta baarlamaanka federaalk soomaaliya ku tirsan guddoomiyaga markius hadale saas oo kale weliba mikrofoonka laha ka dhawaayay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir maamada soomaaliya aada bay sharaf iigu ahayd maanta inaan dhinacaada fadhiisto maalin maalinta dambe oon imaadana waxaan codsanayaa inaan meesha hore la ifariisina dadka dhexdooda la ifariisiya taas waa taas waa codsi aan soo jeedinayo gabdhaha labada aqal oo karaamada leh oo numberkoodu aada u badan yahay gabdhaha walaalahe ah oo ka yimid baarlamaanada dowlad goboleedyada sharafta leh oo sida fiican noola shaqeeya kulligood maamooyinka sharafta leh maamo caasho shaacool ay ka mid tahay iyo inta la midkaa oo soo halgantay guddoomiyeyaasha dumarka kulligood madaxda sharafta leh madaxda saxaafadda gabdhaha dhallinyarada oo ikraan ay ka mid tahay oo aada u da-da yar oo meesha nimid horta kulligiin waa mahadsantihiin waxaan idinku salaamay salaamta islam ma joogaan qurba joogtana waa soo guurtaan kulligeen soo ma iyo qurba joogta iyo kulligiinba horta waan idin salaamay salaamta islaamkaan idinku salaamay marka labaad waxaan rabaa inaan horta ka mahad celiyo kulankan wada tashiga oon isugu nimi waxaan rabaa inaan idiin sheego maalintii baarlamaanka gabdhihiina halkan jooga aada iga siiseen codka waxaan ballan qaaday inaan wadatashi la samayn doono qaybaha kala duwan ee bulshada xalaytoo dhan wadatashi sidaas ayaan wadnay idinka waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo anaa idin imid oo idin soo cadaysaan waxaa marka xusid mudan oo aan hadalka gooni u waraabay wiilashii iyo gabdhihii uu hogaaminayay walaalkay cumar dhegay oo ka soo shaqeeyey guddigii doorashooyinka ee fiid oo oo maantana soo gaarsiiyey dalku inuu doorashona galo madaxweyne shacabka soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin in la doorto shacabka soomaaliyeedna iyagoo u jeeda loo hambaliyeeyo laakiin taariikhdana ay gasho in nambarkii gabdho ahaa oo ugu badnaa baarlamaanka mustaqbalkeena ay maanta fadhiyaan siddeetan iyo kow xubnood waa wax lagu doortay inay siddeetan iyo kow xubnood oo gabdho soomaaliyeed dhallinyaro marwooyin dadkii waddanka usoo dhintay ay baarlamaanka ku jiraan waxaan rabaa inaad idinkugu bishaareeya inay tahay astaantii lagu gaari lahaa waddankani inuu ka bixi doono dhibkii uu ku jiray sanadihiina soo dhaafay waxaan ogahay inay haweenka soomaaliyeed yihiin lafdhabarta shacabka maalintiina waan ka sheegay waxaa kaloon ogahay barakacay iyo dhibkii iyo dagaaladii iyo qaxii aan soo marnay waxa kusoo dhibteeda inay idinka yihiin waxaan ognahay inta yar oo dalkani uu ku badbaaday idinkiinay tahay waxaan idin ballan qaadayaa maantay hortiina in dalka soomaaliyeed ay joogaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare arrinkaas aaminsan labadoodi waan u sheegay madaxweynaha maanta inaan halkaan imaan doono aada ayuu ugu farxay wuxuuna yidhi salaan jiiran iga gaarsiiya waxaan u gartay madaxweynuhu inuu kulligeen idin wada garanayo waxaan rabaa inaan idiin sheego waan maqlay taladiina inaan hadlo waajib iguma aha maanta waxay ahayd inaan intaan idin dhegaysto waayo wixii lagu dhaqmi lahaa oo wanaagsanaayo dhan idinkaa idiin sheegay idinkaa ii sheegay anigana ilaahay igu duulo kii qaata taladiina inaan waxaan idin ballan qaadayaa horta aniga iyo idinka inaan cidna inoo dhexaynayn waxaa kaloon idin ballan qaadayaa sidan haddaad u abaabulnaatiin inaad qayb ka noqonaysaan nidaamka dawliga ah ee dalka ka jira aniga iyo madaxweynuhu aan taladiina maqli doono waxa aan rabno inaan ka tashano waa waxaas markaan isu nimaadno haddii ilaahay yidhaahdo xuquuq inaad ku leedihiin dowla xukuumadda waan ogahay xuquuqdiina in la dhowran inay muhiim tahay dagaalkan aada soo gasheen oo sanadaha dheer aad ku soo jirteen oo miro dhalkiisa uu hadda bilowday waxaan idinkula dardaarmayaa inaad sii dardar gelisaan waxaan idinkula dardaarmayaa inaadan ka niyad jebina maantana aada haysataan madaxdii garabkiina istaagay waxaan rabaa inaan idiin sheego waddankani maanta waxaa ka jirta abaar aada u bahan masiibo markay dhacdana dalka cidda u istaagtaa waa dumarka soomaaliyeed waa laydinku yaqaanaa horaa laydinkaga bartay idinkaan qabyaalad ku shaqayn idinkaan isqoqobid ku shaqayn idinkaa iimaankiinu ka sugan yahay inta kale idinkaa wadaniniyadiinu ka sugan tahay dadka kale waxaan rabaa mar kale inaad hormuudka kan u noqotaan sidii dalkan looga samarka bixi lahay abaarta soo wajahda maalintii baarlamaan golaha shacabka hortiisa aan ka istaagay waxaan sheegay in arrinkana uu noqon doono shaqada ugu muga weyn oon qaban doono maalmaha soo socda waxaad maalmahan ogtihiin inaan arrinkaas ku howlanaa waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego sidaa guddoomiyaha isagoo mahadsan shaqada ay u hayaan uu noo sheegay idinkuna aada u haysaan in waxaan rabaa kulligeen intaan isu nimaadno aan dardar gelin shaqada aan dadka walaalaheena oo dhimanayo ugu gurmanayo waxaan rabaa eh, inaan idiin sheego in ay muhiim tahay cid kale oo dibadda naga jirta inaanan wax ka sugo waa inaan annagu isku tashanaa horta waxa aan haysanno marka aan iimaan ahaan u maarayno oo aan cadaalad ku dhaqanno oo aan musuq maasuqa iska ilaalino oo ammaanada shacabka nala kugu dhiibay annagu aan hormuud ka noqonno inaan ilaalino waana yeeli doonnaa haddii ilaa ilaada ballan aan idinka qaado ayaan cid kale wax weydiisan karnaa cid walba oon la kulmo waxaan kala hadlaa keliya arrimaha abaaraha iyo dadka sida loogu gurmano shir weyn baan isugu yeeri doonaa haddii ilaa yidhaahdo maalinta khamiista ah oon uga hadli doonaa arrimahaas oo ganacsatada iyo idinka iyo dadka eh, ururada bulshada eh, culummada qaybaha kala duwan oo bulshada iyo madaxdao dhan isugu keeni doono oo aan uga hadli doono sidii aan ugu gurman lahayn shacabkeenna iyo keliya sidii aan ugu gurman lahayn waktiga aan ku bixinayno kala qoqobnaano yaa qabiilkee ah yaa gobolkee ka yimid yaa xukunka ku habboon
xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulankii geekus lagaadii aan raabta baarlamaanka federaalka soomaaliya ku tirsan ama kajara iyo weliba guddoomiyaha gobolka banaadir hadal ku jeediya iyo kaasahay guud ahaanba eedkaasiya barnaamijka kulanka warsan dhugun sidayaal aan dambey barnaamijka uu waliba hasaaray mukhtaar sheekh aadan dalmar cabdulaahi nuur aadan yasina dareysiyay farsamada waliba uu ka barnaamijka farsameeyey maxamed xuseen b k intiinu barnaamijkan koolimada dib uku kulmaana bahdii barnaamijka oo siin leh hamiin fayle
Thank you. Abbayo imbeka dilaqanka